الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد باب الصلاة الجماعة والإمامة حديث كصدح بقرية سداد سقاشا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وحلق السور إلى رليك النقض سيئة به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك إلهي ويريه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد صلاة الجماعة صلاة الجماعة لقتك ذا أفضل ويك فضل بضنتهي من صلاة الفذ صلاة مركا كلنما لقتك ذا الفذ وحلوقتش ذا ومدنما لقتك ذا كلنما صلاة لقتك ذا وكفضل بضنتهي بسبع وعشرين درجة والضبائية لباتن درجة أي كفضل بضنتهي متفق عليه والاسكوا فقسيم بخاري مسلم بان لبدوا السوريين جسد صدح بقل يستقال يستقاشا ولهما وحوسوا ناضي بخاري مسلم عن أبي هريرة إكورين أيان أبي هريرة حديث كاسمد لمدة لكن وحو يلي أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين جزءا شن يلباتن قيبات أما شن يلباتن مركا قبل أي كفضل بضنطي صلاة جمع لقلت كذا صلاة كلي لما لقلت كذا حديث كافر بقول وكذا للبخاري يعني بخاري وحوصنا ذي حديث كاسميد لمدة وعن أبي سعيد وكورنا أيه أو نبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد أرفعنا أيه لكن وحكوبة دليالك درجة أي كوبة دلي جزءا وكيري حديث كابي هريرة لمدي هاي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد بخمس وعشرين درجة سلاس يدا أبا مركب أبي سعيد الخدرنا أصوريي باب كان waxay ku saabsan tahay waa salaada jamaca lagu tukado fadliga ay leedahay xukumka ay leedahay yacni umuuraha caynkaasa ayay ku saabsan tahay salaada jamaca lagu tukadaa ee shareecadu aad iyo aad bay u ammaantay aayaad iyo axaadiis intubana waa ku soo arooreen fadaa'il baana u soo aroortay laynoo tilmaamayo fadliga markaa laynoogu tilmaamayna waxaa ka mid a inayna kollayba aynay gaadhayn salaada kelinimo lagu tukadaa salaaddii jamaca lagu tukada inaan inaynay gaadhaynin xagga fadliga ee salaadda jamaca lagu tukada inay fadli badan tahay halka markaa juz-an iyo darajatan xadiiskani uu yidhina xadiis kale oo saxiix ah waxaan jeclahay inuu muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu isagu ku beddelay salaatan yacni markaa shan iyo labaatan salaadood ayay markaa ka fadli badan tahay salaadda markaa jamac lagu tukadaa waxay ka fadli badan tahay salaadda kelinimo lagu tukado shan iyo labaatan salaadood ayay ka fadli badan tahay taana waxaa la soo naqliyey qiso yar oo dariif ah waxaa markaa la sheegay sheikha markaa la yidhahdo musani oo imaamushaafici saaxiibkiisii ahaa waxa marka uu qabay salaadda jamacu hadduu dhaafo shan iyo labaatan goor buu ku noqon jiray xadiiskan isagoo awilanaya oo maadaama la yidhi waxa weeye shan iyo labaatan salaadood ama shan iyo labaatan darajo ayay ka fadli badan tahay salaaddii buu ku noqnoqon jiroo shan iyo labaatan goor buu cishaa tukan jiray dabeedna waxaa la soo naqliyaa habeen habeennada ka mida baa cishihii dhaafay dabeedna shan iyo labaatan marka waxa weeye cishe ayuu tukaday markaasuu habeenkii riyooday in markaa nin kale uu ahaana waa suurowdaa ninka markaa isagu ra'yigaasuu qabay laakiin ninka riyooday nin kale inuu ahaana waa suurowdaa markaasaa waxaa la yidhi wuxuu ku riyooday isaga oo markaa dadkii ay yacni rakuuba fuushan yihiin oo ay ka goosteen dadkii isaguna mid yaroo gaabisa inuu markaa fuushan yaho au gaari waayey dadkii sidaas iyadaa ayuu markaa ku riyooday baa la yidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal darajadan iyo juzcigan laynoo sheegayaa xadiidka kale ee saxiixa ee tilmaamaya salaad inuu markaa shan iyo labaatan salaadood ka fadli badan yahay xadiiskaas yada abaa marka arjaxaya xadiiskaas yada abaa macnaha caddaynaya oo markaa sii yacni markaa fasiraya macnaha sii waadixinaya oo sii caddaynaya haddaba markaa xadiiskan haddaynu u soo noqonno mid waxa uu sheegay shan iyo labaatan markaa qaybood ama shan iyo labaatan salaadood midna waxa uu sheegay toddoba iyo labaatan yacni markaa qaybood ama derajo sidee loo jamcinayaa ila cadadku waa iskhilaafsan yahay taas yadaa culammada qaarkood waxay ku jamciyeen oo isugu keeneen nebiga sala allahu alayh wasalam markii hore waxaa lagu xambaarayaa in la ogeysiiyey shan iyo labaatan derajo inuu ka fadli badan yahay inay ka fadli badan tahay salaadda jamac lagu tukadaa salaadda kelinimo lagu tukado sidaas in markii hore la ogeysiiyey markii dambena fadliga ilaahay waa waasic oo ilaahay waxa weeye fadligiisa wuxuu doonuu siyaadiyaaye in markii dambena loo sheegay in fadiiladii la sii kordhiyey oo toddoba iyo labaatan derajo inuu ka fadli badan yahay sidaas yadaa in laga yeelay taas yadaa baa lagu kulminayaa oo la ysugu keenayaa yacni oo waxa weeye ka siyaadada wata ayaa dembeeyaa lagu xambaarayaa waayo marka waxa weeye inta loo ballanqaado yacni fadli siyaado oo dheeraada haddana in laga nuqsaamiyaa ma suurowdo yacni ma suurowdo laakiin waxa weeye cagsiga ayaa markaa lagu xambaaraya cagsiga ayaa markaa lagu xambaaraya adif ilaa daalika marka horena waxay markaa culammadu isku hayaan cadadku mafhuum ma leeyahay mise ma laha in badanoo usuuliyiinta ka midna waxay qabaan inaanu cadadku mafhuum lahayn oo haddii tiro la sheego tiradaa inaan mafhuum laga qaadanayn oo haddii la yidhaha toddoba hadhka ilaahay la hadhiyaa macnaheedu inaynay ahayn mid sideedaad ma jiro inaynay la macno ahayn oo mafhuum markaa la odhanayo cadadku intaa kama badna inaan laga qaadanaynin ayaa in badanoo usuuliyiinta ka midii markaa ay qabaan marka bacdi usuuliyiinta ka midunbaa ku dareeray inay yidhaahdeen cadadku mafhuum waa leeyahay marka waxa weeye calaa kulli xaal iyadoo qaacidadaasi marka horeba aynay qawi ahayn inuu cadadku mafhuum leeyahay ayaa waxaana raacday inay soo aroortay siyaadadii inay soo aroortay marka waxa weeye yacni cudurdaar lagu khilaafo siyaadadaasi sidaas yadaa ayaanu marka u oolin xadiiskan waxyaalaha laga deliishaday waxaa ka mid a oo culammada odhanaysa salaada jamaca lagu tukadaa waa markaa sunne xadiiskan waa deliishadeen waxaanay u deliishadeen in salaadda sunnada lagu tukadaa yacnii in laga fadli badan yahay uunbaa la sheegaye salaadda markaa jamaacada lagu tukadaa inay waajib tahay kuma tusinaysa bay markaa yidhaahdeen markaa xadiiskani ee waxa uu ku tusinayaa salaadda kelinimo lagu tukadaa inay markaa fadli leedahay oo waxa weeye laga fadli badan yahay ha yeeshe oo salaadda jamaca lagu tukadaana waa ka fadli badan tahay tan kalena fadli waa leedahay marka fadliga loo sugayaa in ismi aanu jirin oo aanu qofkii ku dambaabayn salaadu kelinimo u tukaday sidaas yada ayay u deliishadeen laakiin culammada kale qudhoodu waa bushiyeen oo ishkaalaad bay ku soo arooriyeen ishkaalaadkay ku soo arooriyeenna waxaa ka mida inay yidhaahdeen yacnii waxa markaa ugu badan ee xadiisku uu faa'iidaynayaa waa inay asaxayso salaadda markaa kelinimo lagu tukadaa laakiin inaanu aasim ahayn qofkii keli keli ku tukaday bikayri cudrin cudurdaar la'aanteed kelinimo ugu tukaday taas iyada ah yacni inaanu aasim ahayn kuma tusinayso ayay markaa yidhaahdeen sidaas yada ah ayay markaa yidhahdeen waxaanay la mid tahay bay yidhahdeen axaadiista ku soo aroortay salaadda fadhiga lagu tukado waxaa lagu helayaa yacni markaa falahu nisfu ajri alqaa'imi yacni markaa yacni salaadda markaa taagnida lagu tukado ajarkiisa kala badh buu ku helayaa marka la yidhi yacni salaatu alqaacidi yacni nisfu salaati alqaa'imi yacni salaadda markaysagaa ka taagan markaa barhkeed weeye ma waxaa la odhanayaa mid kastaa inuu iska fadhiistaa faral iyo sunne waa iska bannaan tahay mise waxay ku gaar tahay sunnihii iyo salaadihii markaa faralka ahaa ee qofku uu macduur ahaa ma labadaasay ku gaar tahay waxay noqonaysaa marka waxa weye in la yidhaahdo waxay ku gaar tahay sunnayaasha oo inuu qofku iska fadhiisto fadhi ku tukadaa waa u bannaan tahay sidaas si la eg waxa kale ay ku gaar tahay kii macduurka ahaa faralna tukanayay isaguna macduurkaa ama marad ama wax la mida u kici kari waayey kaasna isagana waa khusaysaa laakiin waxa weeye inuu ogaan salaad farala isaga fadhiisan karo daliil uma aha kanna sidaas si leeg waxaanu ku xambaaraynaa bay yidhahdeen salaaddii kelinimo lagu tukaday yacni waxa weeye waa ninkii macduur ahaa oo waxay u qaybsamaan qaar macduur ahoo loo cudurdaaray oo cudurdaar leh oo jamaacadii sidaas iyadaa cudurdaar uga baaqday iyo qaar markaa cudurdaar la'aan uga baaqday marka waxaanu ku xambaaraynaa bay yidhahdeen kii cudurdaar uga baaqdaanu ku xambaaraynaa sida idinkuba xadiidkaa ugu xambaaraysaan kii cudurdaar markaa yacni faralkii isugu taagi waayey sidaa ugu xambaaraysaan iyo sunnihii aa ugu xambaaraysaan inaad sunnahoo keliya ku gaar yeeshaana mid suuroobaysa ma ahoo wax daliila yacni ma laha marka taaba markaa sida xagga faralka marka laga eego sidaa macduurka ugu khasisteen baa kanna markaa macduurka loogu khasisayaa ishkaalaad noocaasay ku soo arooriyeen masalada markaa xukunka jamaacada axaadiista dambaynu ku niqaashi doonnaa insha allahu tacaala culamada qaarkoodoo yidhi waxa weeye bisabcin wa cishriina daraja iyo bikhamsin wa cishriina daraja waxaa lagu kala xambaarayaa xagga markaa xaalka jamaacada oo waxa weeye haddii cadadku badan yahay oo tiradu badan tahay oo waxa weeye markaa waxaa markaa yacni suurowda in fadliga siyaadada leh ee toddoba iyo labaatanka in lagu helo jamaacada haddii waxa weeye cadadku yar yahayna in shan iyo labaatan derajo in lagu helo ayaa suurowda culammada qaarkood oo sidaa ku kala xambaaroo laba xaal ku kala fasirayna yacni sidaas iyadaabay u jiraan xadiidkii afar boqol iyo kow wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal rasuulkii ilaahay waxau yidhi waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay markaa yacni naftaydu gacantiisa ku jirtee laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura bixatab inaan amro markaa bixaabo inaan amro oo fa yuxtataba dabeedna lasoo xaabeeyo xaabadii lasoo guro uma aamura bisalaati dabeedna salaada aan amro oo fa yu'addana laha yacni markaa waxa weeye dabeedna loo addimo salaadii uma aamura rajulan dabeedna waxaan ku hamiyey inaan amro markaa nin oo fa ya'umma annaasa dabeedna dadka uu tujiyo uma ukhaalifu ilaa rijaalin laa yashhaduuna asalaata dabeedna aan u daba maro ilaa rijaalin rag intii ka ahaatay raggaasoo laa yashhaduuna asalaata salaadda aan ka soo qaybgelayn aan soo xaadirayn yacni shahida yashhadu bimacnaa waxa weeye xadara looga jeedaa laa yashhaduuna asalaata salaadda aan soo xaadiraynin oo fa uxariqu calayhim buyuutahum dabeedna guryahooda aan ku gubo waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay markaa naftaydu gacantiisa ku jirtee low yaclamu axaduhum hadduu ogaan lahaa midkood annahu yajidu carqan samiinan annahu yajidu inuu markaa helayo carqan yacni markaa laf samiinan yacni markaa aydaa simanin yacni u saaxiiba markaa naaxitaan u saaxiiba oo waxa weeye in yaroo jilicsani ay ku taallo aw mirmaatayni xasanatayni yacni markaa labada raaf oo adhigu waxa weeye raafaha uu leeyahay oo xasanatayni wanaagsan oo in yaray saaran tahay la shahida alcishaa cishaa waa soo xaadiri lahaa muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyeen wallafdu lilbukhaari lafdiganna waxa u sugnaaday bukhaari ayuu u sugnaaday oo saxiixiisa ku soo wariyey aw mirmaatayni xasanatayni fatxulbaariga iyo nihaaya fii qariibi alxadiis iyo lisaanulcarabka dhammaan waxay tilmaamayaan in waxa weeye ay tahay yacni markaa labada raaf inay tahay oo adhigu waxa weeye raafaha uu leeyahay taas markaa inay tahay bacdi waxay yidhaahdeen waa dilfushaa dilfushaati yacni neefka adhigaa raafkiisa qaarkoodna waxay yidhaahdeen maa bayna dilfayi shaati waa waxa u dhexeeya labada markaa raaf ee adhiga bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa xaqaaro wax cadoo la cunaa uma dhexeeyo ee waxaa looga jeedaa waxa weeye wax ugu liita haddii markaa yacni ay shayba shaygu ka liito xataa waa adduunyaha haddii loo sheegi lahaa waa iman lahaayeen baa looga jeedaa marka waxay u badan tahay in khata' madbaciya tahay subulasalaamka iyo tawdiixulaxkaamka sida ku dhacday maa bayna dilfayi shaati halkii laga odhan lahaabay waxay qoreen maa bayna dilcayi shaati ka khata' madbaciya inay tahay ayaa laga yaabaa wallahu aclam xadiidkan waxaa markaa isagana laga qaadanayaa jamaacada sida loo adkeeyey salaada jamaca lagu tukado sida loo adkeeyaa xadiiskan laga qaadanaya waxaana loo daliishaday salaada jamaca lagu tukada ee masaajidda weliba jamacaana lagu sameeyaa inay fardi tahay oo fardu cayn ay ku tahay ragga ragga qaangaadhkaa inay faral markaa cayntooda saaran oo mid walba ku waajibay inay tahay oo cudurdaar mooyaane wax kale inuu uga maqnaadaa aynay bannaanayn taas iyada ah ayaa markaa laga qaatay oo xadiidkan laga daliishaday wajhul istidlaalka looga daliishanayaana waxay tahay nebigu sala allahu calayhi wasallam waxa uu tilmaamay in waxa weeye inuu ciqaabo oo ciqaab weliba daran oo dab inuu ku gubo inuu ku hamiyey nebiguna sala allahu calayhi wasalam wax markaa yacnii baatilah nebigu kuma hamiyo wax baatilah nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni kuma hamiyo ishkaal baa lagu soo arooriyey oo waxaa la yidhi oo sidee markaa yacni uu noqonaya arrinkaasi sawaab yacni waayo waxaa soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam reebay dab in markaa cid lagu gubo oo uu yihi laa yucadibu binnaari ilaa rabbu nnaar yacni kii dabka markaa lahaa oo ilaahay ah mooyaane kaas mooyaane cid kale inay dab wax ku cadaabto yacni markaa uma habboono mid u suuro gala ma aha marka taas iyadaana waxaa lagu ishkaal bixiyey in la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa yacni waa qabla annahyi intaanu nebigu markaysagaa nahyiyin sala allahu calayhi wasalam ka hor ayaa markaa lagu xambaarayaa oo waxa weeye dab markaa in cid kale wax ku cadaabto inaynay bannaanayn intii arrinka aan loo sheegin ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaas iyada ah ku aamiyey waxaa kaloo markaa lagu ishkaal lagu soo arooriyey oo ictiraad lagu keenay nebigu sala allahu calayhi wasalam ciqaabtan ma fulin sidaas aawadeed daliil idinma aha in jamaacadu ay ragga ku tahay qaangaadhka ah farducayn inay ku tahay wax daliila idinkuma aha laakiin waxa weeye taas yada waxa weeye nadar baa ku sugan oo sida uu nadarku ugu sugan yahay waxa weeye oo daymadu ugu sugan tahay arrinka ku saabsan yacni nebigu sala allahu calayhi wasalam ciqaabta ma fulin ciqaabta inuu asbaabo kale u fulin waayey baa laga yaabaa asbaabtu u fulin waayeyna waxa suurowda inay tahay yacni dumarka iyo carruurta guryaha jooga daraaddeed yacni inuu markaa yacni ciqaabtaa ugu fulin waayey ayaa markaa suurowda taasna xadiisahaan waaba loo soo wariyey oo imaam axmed baa soo wariyey yacni markaa waxa weeye haddii dumarkii carruurta guriga jooga lalaayahay yacni waa samayn lahaa marka waxa weeye laakiin xadiiskaas waxaa ku sugan sanadkiisa dacfi ayaa markaa riwaayada sidaas iyadaa ku soo aroortay ku sugan waxa uu xadiidku markaa daliil u yahay salaaddu inay fardu cayn ku tahay ragga baaliqiintae qaangaadhka aan wax cudurdaara lahayn salaadda jamaacadu inay markaa fardu cayn ku tahay waxaana markaa waxa weeye ku sugan inay ciqaab mutaysteen oo in la ciqaabo markaysaga inay suurowdo oo ciqaab markaysaga yacni ka mancida inay markaa mutaysteen yacni arrinkaa inay ku kacaan waxaa kaloo ku sugan yacni shaygii munkara in takyiir lagu sameeyo ayaa markaa ku sugan oo af iyo adinkii lagu bedeli karayo shaygii munkara in lagu bedelo ayaa iyadana laga qaadanaya waxaa kaloo ku sugan qaacidada la yidhaha dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix lafteeda waa loo cuskaday oo markaa yacni xadiidkan waa laga deliishaday wejhul istilaalkuna waxay tahay jamaacada in laga soo qayb qayb galaa ciqaabtu way keensanayso waa maslaxo yacni mafsadana waa ka dhalan kari lahayd oo in cid kale aan dembi lahayn inay meesha ku gubatana iyaduna waxa weeye waa mafsado mafsado haddaba in la daafaco dar'ulmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix in masaalix la soo jiido waxaa laga hormarinayaa yacni in markaa mafaasidda la daafaco maslaxadii waxaa laga qadimayaa yacni mafsadadii in la daafaco ayaa la horraysiinayaa oo laga horraysiinayaa maslaxo in la soo jiido waayo maslaxada soo jiiditaankeedu waa min baabi ribxi waa macaash oo kale ay ka dhigan tahay maslaxada la soo jiidaya mafsada la daafacayaana waxay ka dhigan tahay yacni raasamaalkii daaficitaan la daafacayo ayay markaa ka dhigan tahay oo la ilaalinayo waxaa kaloo ku sugan in waxa weeye mas'alo sharciya in lagu dhaaran karo qofka iyadaan la cili dhaarin inuu mas'alo markaa sharciya maslaxa hadday ku jirto inuu markaa dhaar ku adkayn karo iyadoo aan wax dhaaroo la weydiiyay aynay jirin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam isagaan dhaar la weydiin ayuu markaa dhaartay oo uu laba goor dhaar maro wuhi waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirto ilaahay ahe laqad hamamtu an aamura bixatab ilaa aakhirihi waxaa kaloo ku sugan xadiidka markii uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam low yaclamu axaduhum annahu yajidu carqan samiinan carqi laftaa la yidhaahdaa weliba lafta hilibka badan laga cunay hilibka badankiisi laga cunay baa carqi la yidhaahdaa samiinanna waxaa markaa la yidhi waa naaxsan tahay bimacnaa inaan laga dhammaysana in yaroo jilicsan inay ku harsan tahay oo markaysa waxaan markaa inay ku harsan tahay ayaa markaa laynoogu tilmaamaya markaa shayga waxa weeye qofkii iimaankiisuu daciif yahay shayga yar ee liita ee adduunyada ah inuu ka horumarinayo wixii markaa umuurihii diintee markaa waaweynaa iyo faraa'idii iyo waajibaadkii ayay ku tusinaysaa nuraqicu dunyaana bitamsiiqi diinina falaa diinunaa yabqa walaa maa nuraqicu baa shaacirkii yidhi yacni markaa nuraqicu dunyaana adduunyada inaynu ku karkaraynaa buu idhi diinteennii inaynu markaa jeexjeexno ayaynu ku karkaraynaa falaa diinunaa yabqaa diinteennu baaqi noqon mayso hadhi mayso walaa maa nuraqicu waxaannu markaa karkarayno adduunyo ahina baaqi noqon mayso diinteennina ila waa diin maalintii walba inta ka dalooshanta markaa adduunyada inta loo soo jaro diintii wax looga soo jaro lagu kabayee ma diin caynkaasaa baaqi noqonaysa maalin walba raqcad iyo yacni markaa waxa weeye waslad baa laga soo jarayaa adduunyadii lagu kabayo oo daloolkii adduunyada intii ka dalooshatay lagu buuxinayo oo waxa weeye halkaas iyada ah yacni markaa kaalintii adduunyada ka dhigan ka dhimantay yacni lagu buuxinayo markaa diinteenni baaqi noqon mayso walaa maa nuraqicu waxaynu karkarayno adduunyo ayna dee iyaguna baaqi noqon maayaan ilaa baraka ma laha mar haddii adduunyadii dee diintii loo jeexjeexaye barako yeelan mayso adduunyadii taasni marka adduunyada ahina baaqi noqon mayso xadiidka afar boqol iyo laba wa canhu waxaa laga soo wariyey marka abu hurayra qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay waxau yihi asqalu salaati salaata ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta korkooda salaatu alcishaa'i waa salaada cishe wa salaatu alfajri waa salaada subax labadaa salaadood baa munaafiqiinta ugu culays badan walow yaclamuuna hadday og yihiin maa fiihimaa waxa ku guda sugan labadaa salaadood oo salaada subax iyo salaada cishe waxa ku jiro ajara hadday og yihiin la atowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan haba ahaadaan qaar gurguuranaya haba ahaadaane yacni waa iman lahaayeen xabiga waxaa la yidhahdaa ilmuhu markuu yacni aanu weli markaa istaagin gurguuradka uu sameeye uu markaa ku socdo gacmaha iyo markaysagaa ruugaga taasaa xabwi la yidhaahdaa iyagoo ruugaga ku soconaya xataa hadday istaagi kari waayaan iyagoo ruugaga ku soconaya oo waxa weeye sidaa u gurguuranaya sida carruurta yaryar sidaasoo kale ay ku iman lahaayeen fadliga ku sugan hadday ogaan lahaayeen muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyeen bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen labaduba yacni markaa waa soo wariyeen xadiidkan xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye salaaduhu inay sii kala fadli badan yihiin salaadaha qaarkoodna inay marka waxa weeye siday u kala mashaqo badan yihiin inay waxa weeye u kala fadli badan yihiin oo salaada cishe iyo salaada markaa subax waxa weeye xoogaa nowcan maa yacni waxa ku sugan markaysagaa nowcan maa mashaqo oo salaadaha kale waa ka yara markaa yacni yacni markaa dhib badan yihiin sidaas aawadeed ayaa waxaa laynoo sheegay in fadli aada u fara badani ku sugan yihiin salaadaha munaafiqiinta aadka ugu sii adkaana inay ka mid yihiin iyadoo salaaduba wada culays ku tahay munaafiqa ayaa haddana salaada cishe iyo salaada subax ay markaa ugu sii daran yihiin waayo midna waxa weeye waa wakti markaa hurdo ayaa markaysaga labaduba markaysaga ay iskaga beegnaan karaan yacni waxa weeye wakti qabowna waa markaysaga ku jiri karaa salaadii subax waata kale ee madow iyo wax la midina waa ku jiraan markaa salaadii cishe marka waxa weeye nowcan maa waxyaalo markaysa waxaan markaa xoogaa yacni dhibaatooyin yaryar ayaa ku sugan oo waxa weeye marka aynay yacni markaa maadaama marka horeba yacni iimaan aynay lahayn ama iimaankoodu uu daciif yahay yacni waxa weeye aynay markaa usoo jiiri karin oo nifaaqu waxa weeye hadduu camal yahayna iimaankooda daciif ah nifaaqu hadduu yahay ictiqaadi hadduu yahayna oo nifaaqii weynaa uu yahayna waxa weeye dee iimaanba ma laha wax iimaan oo saxiixo sharciya maba lahaba hadduu nifaaqu yahay yani nifaaq camaliya hadduu yahayna yani iimaankoodu waxau yahay iimaan daciifa weeyaan iimaan daciifa yani weeyaan marka in si gaara loogu sii dadaalo salaada cishe iyo salaada subax ayaa xadiidkana marka uu tilmaamaya wa canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyey xadiidka afar boqol iyo saddex wa canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi ata nabiya sala allahu alayh wasalama rajulun acmaa nebiga waxa u yimi sala allahu alayh wasalam nin indhala ayaa u yimi oo fa qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow laysa lii qaa'idun cid markaa waxa weeye i hagta melihi qaa'idku waxa weeye waa qofka markaa hoggaaminaya ee markaa waxa weeye wada qofka indhahala laysa lii qaa'idun cid ii hagta ama ii hoggaamisa melihi buu idhi oo yaquudunii markaa igu soo hoggaamisa ila almasjidi masaajidka intii ka ahaatay iisoo kaxaysa yacni ma haysta buu yidhi farakhasa lahu markaasuu nebigu u ruqseeyey sala allahu calayhi wasalam inuu waxa weeye iska joogo oo uu gurigiisa ku tukado falammaa wallaa markuu jeestay ninkii dacaahu nebigu waa u yeedhay sala allahu calayhi wasalam oo fa qaala wuxuu ku yidhi hal tasmacu nidaa'a yacni adaanka ma maqashaa yeedhmada salaadda laysugu yeedhayo xayi cala asalaax xayi cala alfalaax ma maqashaa buu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu idhi nacam haa qaala faajib dabeed ajiib oo aqbal buu idhi aqbal oo salaadaa lagugu yeedhayo dee kaalayo markaa waxa weeye usoo kicitin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye salaada jamaacada lagu tukadaa inay markaa farducayn inay tahay oo ay waajib tahay wajul istidlaalka laga daliishanayaana waxay tahay qof kastaba inay ku waajibto oo nin ah oo markaa yacni qaangaad oo caqli leh inay ku waajibtay salaada markaa jamaacada lagu tukadaa ayaa xadiidkana daliil u yahay wajhul istilaalka looga daliishanayaana waxay tahay nebigu sala allahu calayhi wasalam hadduu wax markaa ruksada oo salaaddaa markaa jamaacada lagaga baaqanayo uu nebigu u hayo ninkaas waa u sheegi lahaa maadaama aanu nebigu wax ruksaa u sheegin oo uu markaa u bannaynayo inuu waxa weeye salaaddaas yacni ka baaqdo oo gurigiisa ku tukado jamaacadaa ka baaqdo maadaama nebigu aanu u sheegin waxay ku tusinaysaa wax rukso ah inaanay markaa waxa weeye aanu markaa u haynin nebiguna waa naxariis badnaa marka waxa weeye ninkaa indhahala ee cawday ee yidhi cid i hagta melihi hadduu markaa rukso uu markaa cudurdaar ah oo uu kaga baaqanayo jamaacada oo aan markaa waxa weeye aynay ugu waajibaynin uu hayo nebigu waa u sheegi lahaa sala allahu calayhi wasalam mar haddaanu u sheegin waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye ay waajib ku ahayd oo ay fardu cayn ku ahayd baa laga qaadanaya ictiraad baa la soo arooriyey oo istidlaalka xadiidka la daliishanayo lagu soo arooriyey ictiraadka lagu soo arooriyey waxaa ka mid a waa mida waxay yidhaahdeen nebigu sala allahu calayh wasalam citbaanu bnu maalik ninka la yidhaahdo oo indhala'aa oo yidhi markaa meel daad maraa weliba iga sokaysa ninkaaba nebigu waa u rukseeyey sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo la yaqaanaa dadka markaa bukana nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni waxa weeye waa u rukseeyey oo qofku hadduu buko markaysagaa cudurdaar buu markaa haystaa uu jamaacadii kaga baaqdo yacni saynu markaa dibba aynu ka tilmaami doonno insha allahu tacaala marka waxa weeye sidee loo odhanayaa waxay ku ahayd markaa fardu cayn iyadoo la ogsoon yahay ruuxa indhahalay inuu waxa weeye ka daran yahay yacni xanuunnada qaarkood oo dadka ku dhaca inuu kasii dhibaato badan yahay ruuxa indhahalay xagga haddii noqoto markaysagaa socod markaa uu yacni iska yimaado meeshuu doonayo adaygay ku adag tahay waa ka daran yahay waa ka daran yahay haddii cid hoggaamisa aanu haysanin taas iyada ah waxaa markaa lagaga jawaabay iyagoo ictiraadkii horta sii wata waxay ku sii dareen aan ku sii daree waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa haddaba xadiidkan waa la awilayaa si xadiidkaa kale citbaanna uu waafaqo waxaa lagu awilayaa bay yidhaahdeen in waxa weeye lagu xambaaro oo la yidhaahdo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa u rukseeyey oo xadiidka marka hore waa ka nebigu sheegay yacni markaa inuu rukso waatan xadiidku inoo sheegay oo nebigu ruksuu markii hore siiyey oo waa u banneeyey inuu jamaacadii ka hadho markaasuu wuxuu ka dareemay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu ninku doonayo isaga oo yacni gurigiisa ku tukaday fadligii jamaacadana inuu helo markaasuu waxa weeye fadligii jamaacada inuu helo doonistaa uu doonayey taa weeye wuxuu markaa uga ruksayn waayey oo macnuhu waxay noqonaysaa haddaad fadli jamaaco doonayso fadli jamaaco gurigaagii ku heli maysid fadligii jamaca ku heli maysid adoo gurigaaga keligaa ku tukaday ku heli mayside yacni markaa yacni naftaada soo dirqioo yacni kaalay haddaad doonayso fadli jamaaca inaad hesho marka fadligii jamaacada in maqnaanta uu ku maqnaaday cudurdaarkaas aanu ku helayn fadligii jamaacada ayaa xadiidku markaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen waxaana lagu xambaarayaa in waxa weeye ruksaduna sideeda inay baaqi u tahay culammada kale ee ka qaba inay farducayn tahay markaa jamaacadu waxay kaga jawaabeen ishkaalka iyo ictiraadka la soo arooriyey waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen xadiidku waa daahirkiisa ha yeeshee dadka indhahali isku mid maaha bay yidhaahdeen waxaa jira qaar garan kara meeshay doonayaan oo waxa weeye dhulku u kala qiyaasan yahay oo iyagoo aan markaa cid hoggaamisaaba jirinoo hagtaa iska socdo oo sida dadka kale qaar u socdaa jira marka waxaa lagu xambaarayaa ninkan nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam ee cudurdaarka markaa doonayey yacni nebigu xaalkiisa inuu ogaa baa lagu xambaarayaa oo uu ka ogaa markaa dadka indhahale ee iska socda ee iyagu markaa dhulku u qiyaasan yahay noocaa inuu yahay noocaas inuu yahay oo inay dhibaato badan ku ahayn masaajidka imaatinka uu imanayo sidaasaa lagu xambaarayaa xadiidka citbaan ibnu maalikna waxaa lagu xambaarayaa inuu waxa weeye aanu socon karaynin oo dadka aan socon karayn noocaas inuu ahaa oo dadka indhahala qaarna waa socon karaan qaarna markaa ma socon karaan oo waxa weeye markaa qaarna meeshay doonaan bay marayaan oo waa soconayaan oo khaasatan dhulka yaqaaneen iyo markaa waxa weeye haddii markaa ay kala yaqaaneen sideedii bay u soconayaan wax markaa waxa weeye arrinkaasi dhibay ku tahayna ma jirto dad noocaas oo kaleana waa la arkay oo waxa weye iyagoo indhala inaad indhahooda eegto mooyaane aanaad moodaynba inay indhala yihiin oo yacni markaa yacni saani isaga soconayo sida qofka indhaha qabaa u soconayo oo kale u soconayo marba meeshay doonaan ka laabanaya oo sekaday doonaan la wareegaya oo gurigay doonaan is hortaagaya yacni sidaas iyadaa kuwaasi markaysaga waa jiraan oo waxa weeye marka inaguba qaarkeed qaarkood waynu aragnay marka waxa weeye sidaas oo kale ayaa lagu xambaarayaa baa la yidhi xadiidkuna daahirkiisa weeyaan xadiidka afar boqol iyo afar wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam cabdillahi ibni cabbaasna uu nebiga ka wariyey qaala inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam man samica nidaa'a kii markaa yeedhmada maqla oo falam ya'ti aan iman falaa salaata lahu wax salaadii uma sugna ilaa min cudrin cudurdaar daraaddeed mooyaane si kale wax salaada ku heli maayo wax salaada ma laha rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa soo wariyey wadaara qudniyu daara qudni baa soo wariyey wabnu xibbaan iyo ibnu xibbaan baa soo wariyey walxaakimu iyo xaakim baa soo wariyey wa isnaaduhu calaa sharti muslim sanadkiisuna waxa uu yahay waa saxiixun calaa sharti muslim weeye laakiin rajaxa bacduhum waqfahu ha yeeshee markaa bar culammada ka midii waxay markaa arjaxeen inuu xadiisku mawquuf yahay bay markaa arjaxeen xadiiskan markaa culamo badan baa saxiixisay culammada saxiixisay waxaa ka mida ibnu xibbaan waxaa ka mida xaakim oo isaguna yidhi saxiixun calaa sharti shaykhayn waxaa ka mida dahabi oo ku waafaqay waxaa ka mida cabdilxaq alishbiili oo axkaamu suqraha isaguna ku saxiixiyey oo waxau yidhi xasbuka bi hada alisnaadi sixatan sanadkan baa markaa kuugu filan yacni markaa saxiixnimo kuugu filan waxaa kaloo sidaa u taqriiriyey ibnu turkumaani jawharunaqiga waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xasmi ayaa isaguna muxallaha ku saxiixiyey waxaa kaloo xadiisku inuu haabit yahay tilmaamay ibnu taymiya oo majmuuc fataawaha isaguna ku sheegay waxaa kaloo saxiixiyey ibnu kasiir oo isaguna irshaadka ku saxiixiyey oo waxa uu sheegay marka ibnu maajah iyo ibnu xibbaan iyo in isnaad saxiixa ay ku soo wariyeen ilaa annahu ruwiya mawquufa buu idhi yacni markaa ha yeeshee waxaa la soo wariyey xadiisku isagoo mawquuf ah waa la soo wariyey wuxuu ishaarayaa culamada qaarkood inay ku cileeyeen markaysaga waqfi waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey xaafid ibnu xajar oo talkhiiska markaa yidhi sanadkiisu waa saxiix ku yidhi halkana waxa uu ku yidhi oo buluqulmaraamka isnaaduhu calaa sharti muslim oo calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey waxaa kaloo isagana markaa saxiixiyey oo calaa sharti muslim ku saxiixiyey ibnu cabdilhaadi muxararka ayuu markaa ku saxiixiyey calaa sharti muslim hayeeshee waxa uu tilmaamay in lagu cileeyey markaysaga mawquufnimo ayuu markaa sheegay in lagu cileeyey waxaa kaloo saxiixiyey xadiidka shamsulxaq alaabaadi ayaa tacliiqa uu sunanka daaraqudni ku leeyahay buu kuwu markaa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey albani marka ahlucilmi fara badan baa xadiidka saxiixiyey ishkaalka xadiidka lagu soo arooriyey xaafid ibnu xajarna uu inoo sheego ah laakiin rajaxa bacduhum waqfahu culamo dhowraba markaysagaa sheegay xadiisku inuu markaa mawquufku inuu yahay inuu markaa sixo badan yahay ama inuu markaa yacni arjax inuu markaa uu ku yahay waxaana ka mida culammada markaa sidaas iyadaa yidhi yacni ibnu kasiir iyo markaa yacni waa ishaareen ha yeeshee waxaa ka mid a daaraqudni iyoba markaa ka mid a bayhaqi iyo qolyahaasaa ka mid a ha yeeshee markaa culammada qaarkood waa ka jawaabeen arrinkaasoo waxay yidhaahdeen xadiisku isagoo marfuuca ayuu saxiix yahay waxaana markaa lagu soo wariyey isaga oo markaa mawquufa iyo isagoo marfuuca labadaba la soo wariyey labadaba waa la soo wariyey rag waxa weeye siqaada oo rafciyeyna waa jiraan rag siqaada oo rafciyeyna waa jiraan laba nin oo hiqa ah buu markaa xaakim sheegayaa quraad markaa ninka la yidhaha abu nuux iyo waxa weeye yacni nin kale labadaasu markaa sheegaya wuu odhanayaa labaduba markaysaga xadiidka waa rafciyeen xadiidka waa rafciyeenoo waxay yidhaahdeen xadiidku waa marfuuc yacni ayuu markaa yacni sixo badan sidaas iyadaa inay yidhahdeen saxiix wuxuu ku yahay isagoo marfuuca oo walow ruwaadda badankoodu haba u soo wariyaan oo marka waxa weeye asxaabtii shucba badankoodu haba u soo wariyaan isagoo mawquufe rag siqaada ayaa soo wariyey isagoo xadiisku marfuuca markaa sidaasuu xaakim markaa uu sheegay sida uu xaakim sheegay baana markaa sawaab ah waayo rafcigu waa ziyaado waxaana la yidhahdaa aziyaadatu min asiqati maqbuula yacni markaa ziyaadada siqo xaggeed ka xasishaa waa maqbuulo oo waa la aqbalaya waa midda kale sheikhulalbaanina irwaa'u lkhaliilka waxa uu sheegay yacni dariiqyo kale oo iyaguna saxiix ah oo soo arooray oo markaa yacni xadiidka markaa yacni markaa mutaabacaynaya oo raacaya yacni markaa riwaayadan marfuuca ah ayaa markaa jira markaa sidaas aawadeed dariiqyadaa kale ee soo arooray ismaaciil alqaadi ay soo wariyeen ismaaciil ibnu isxaaq alqaadi ay soo wariyeen oo sanadkeedu uu saxiix yahay iyo weliba markaysagaa laba markaa yacni mutaabaco oo kale uu leeyahay oo iyagana markaysagaa bazaariya ay soo wariyeen yacni marka abu nucaym yani markaa labaduba ay soo wariyeen ayaa markaa yani iyaguna mutaabacaynaya buuri oo waxa weeye labada mutaabacana waxaa sheegay buu odhanaya albani talkhiiska ayuu ibnu xajar yani ku sheegay marka calaa kulli xaal xadiidkani waa xadiis saxiixa waxaa jira riwaayo uu soo wariyey yani abu daawuud riwaayo uu soo wariyey baa jirta oo ibnu cabbaas ka warinayo oo markaa isaguna xadiidkan oo kale sheegaya man samica nidaa falam ya'ti falaa salaata lahu ila min cudrin yani wama alcudru ya rasuula allah qaala almaradu waalkhawf yani markaa xadiis caynkaas oo sidaas marka yani cudurdaarkana sii fasiraya oo abu daawuud soo wariyey ayaa jira laakiin marka waxa weeye xadiidkaasi isagu waa daciif oo abu jinaab nin la yidhaahdo ayaa markaa ku jira ninkaasna waxa uu yahay marka isaga waa daciif weeye oo culammada muxadisiinta markaa qaarkood baa daciifiyey waana mudallis oo xadiidkana weliba waa cancaneeyey marka riwaayadaas waa riwaaya daciifa sidaas aawadeed baa culamo dhowri ay u daciifiyeen oo uu ka mid yahay ibnu mulaqin oo uu ka mid yahay nawowi khulaasada iyo majmuuca labadaba markaysaga waa ku daciifiyeen ha yeeshee tadciifkiisu wuxuu munsabi ku yaho ku saabsan yahay riwaayada abujinaab ku jiro ee fasiraysa wama alcudru qaala almaradu waalkhawf laakiin riwaayada kale ee markaa ibnu xibbaan iyo ibnu maajah iyo ay soo wariyeen ee ninkaasina ka madhan yahay ee aan cudurdaarkana fasirin iyada markaa sanadkeedu waa saxiix yacni marka waxa weeye waxaana markaa suurowda oo lagu xambaarayaa nawowi iyo marka ay daciifinayeen yacni inuu markaa xoogaa halmaameen xadiiskaasoo markaysaga ay ilaaween xadiiska marka ibnu maajah iyo ibnu xibbaan iyo ay soo wariyeen xaakim iyo ee markaa ninkaas ka madran yacni inay markaa ilaaween oo halmaameen ayaa markaa lagu xambaaraya marka sidaas aawadeed labada xadiis yayna iska kaagelin sidaas aawadeed sida uu marayo saaxibu tawdiix ou odhanaya xadiisku waa daciif yacni marka waxay tahay qowl markaysaga waxan markaa aan saxiix ahayn weeye qowl aan saxiix ahayn a'immadii badnaaye aynu sheegnayna waa midu markaysaga yacni hadalkiisu uu khilaafsan yahay weeyaan cillooyinna wuu tilmaamay xadiidka markaa in loo sheegay oo ay ka mid tahay cillooyinkaas caliy ibnu judcaan ninka la yidhaahdo caliy ibnu zayd ibnu judcaan ayaa ku jira oo sanadkiisa ayuu ku sugan yahay oo ninkaasina waa daciif nin kaleo cabdaan la yidhaahda ayaa ku jiro isaguna waxa weeye ninkaasina waa matruuka waa munkarulxadiis ha yeeshee markaysaga waxaa duruuqa aynay ku jirin nimankaasi ayaa jirta oo waxa weeye markaa yacni saxiixun calaa sharti muslim iyo saxiixun calaa sharti shaykhayn ay culammadu ku tilmaameen oo raggooda siqaadii ay soo wariyeen oo caliyu ibnu zayd ibnu judcaan iyo cabdaan ninka la yidhaahdo labada midnaba aynay ku jirin sidaas aawadeed takhriijka markaa yacni saaxibu tawdiix uu xadiidka takhriijiyey waa qaasir tadciifka uu ku tegayna waa qowl markaysaga aan sawaab ahayn oo aan saxiix ahayn waxaana kugu filan yacni markaa xujo haddii markaa la eegayo culammadii markaysagaa saxiixisay iyadoo markaysaga wax manqad oo lagu daciifiyana xadiisku aanu lahayn marka cillada calaa kulli xaal ku saabsan waqfigana sidaas aynu sheegnay baa lagaga jawaabay irwaaul khaliilka iyoba markaysaa markaa jawaabta ka heli kartaa talkhiiska iyo yacni markaa xaakim markaa mustadraga intuba markaysaga markaa waa ka jawaabeen oo waxa weeye waxay markaa u badinayaan inuu xadiisku markaa yahay yacni marfuuc inuu ku saxiix yahay xadiiskani wuxuu daliilu yahay salaada markaa jamaacada lagu tukadaa in fardu cayn ay ragga markaa qaangaarka caqligale inay ku tahay siday daliilka ugu tahayna waxay tahay oo xadiiska loogu daliishanaya nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi man samica nidaa'a falam ya'ti falaa salaata lahu ila min cudrin alfaadda qaarkoodna falam yujib baa ku soo arooray oo ragga qaarkood ay u wariyeen oo uu sheikhu inoo soo arooriyey qaar lafdigoodu falam yuujib weeyaan waana isla macne oo wax farqiya xagga macnaha uma dhexeeyo marka waxa weeye ninkii adaanka maqlay ee aan markaa ajiibine adaankii aan ku imanin salaaddii jamaacada inaan wax salaada inaanu lahayn inuu cudurdaar uga baaqday mooyaane wax salaada inaanu lahayn buu xadiidkani markaa uu ku tusinaya haddaba salaad ma laha maxaa lagu xambaaraya ma salaadiba kama aslixin baa lagu xambaaraya mise waxaa lagu xambaarayaa salaad kaamilaanu lahaynoo salaaddiisu ma dhammaystirnee waa naaqis baa lagu xambaaraya oo haddii la yidhahdo salaaddiisu kaamil ma aha kamaalka la nafyinayaa ma kamaalkii waajibka ahaba mise waa kamaalkii mustaxabkaha waa iyama masalada intaynaan ka jawaabin yacni masalada ku saabsan salaada jamaacada lagu tukado aqwaal baa ku sugan culammada qaar waxay qabaan waa faral ayay raggii qaangaarkaa ku tahay oo weliba shardina waa u tahay sixada salaadda oo salaaddu inay asaxdaba shardi waxa u ah jamaacada qof cudurdaar uga baaqday mooyaane qof aan macduur ahayn oo cudurdaar lahayn isaga salaadiba ka asixi mayso qaar baa yidhi waana sida daahiriyada nimanka la yidhaahdaa ay ku tageen waana sida waxa weeye ibnu taymiya uu doortay oo majmuuculfataawaha markaa uu ku doortay oo shardi inay u tahay sixada salaada haddaanu qofku cudurdaar jamaacada uga baaqan jamaacadu inay shardi sixada salaada u tahay buu ku tegey qowlka labaad wuxuu odhanayaa maya faral waa tahay fardu cayna ha yeeshee shardi uma aha sixada salaadee salaaddu waa asaxaysaayo tasixu maca alismi haddaanu qofku macduur ahayn salaaddu waa u asaxaysaa oo ajarkiisa waa leeyahay dembigiisana waa leeya oo dembiga jamaacada uu ka tegey dembi buu ku mutaystay kaasna waa qowl labaad qowlka kale ee saddexaad waxa weeye maya waa fardu kifaayo oo beled ciddii degganba in cidi jamaaco ka tukataa waa faral bay ku tahay si guud laakiin waxa weeye haddii markaa yacni faralkii kifaayigaha haddii laga rido jamaacadii cidi tukato dadkii kale afraad bay isaga tukan karaanoo wax dembiya kuma qabaan qowlka kale wuxuu leeyahay maya waaba sunne oo waajibna ma aha fardu kifaayana ma ahee sunne weeye bay yidhahdeen jamaacadu qowlka afraadna saasuu sheegaya olo labadaa dambe isla qabaana waa jiraan oo yidhahdeen fii xaqi ilfardina sunnay u tahay fii xaqin markaysagaa yacni ahlilbeledna waxay ku tahay fardu kifaayay ku tahay oo labadaas sidaa u kulmiyeyna waa jiraan shaaficiyada markaysaga waxaa markaa iyaguna saasay u badan yihiin aqwaasha haddii la eego oo markaa yacni la niqaasho waxa ugu xoog badan qowlka odhanaya ee maye waxay tahay markaa waa fardu cayn laakiin shardi sixada uma aha sixada salaadu asaxayso jamaacadu shardi uma aha qowlkaasaa ugu raajixnimo badan inaynay shardi sixada salaada u ahayn waxaa u daliila axaadiista markaa yacni nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiskii aynu soo marray ee salaatu ljamaacati tafdulu salaata alfardi waa loo deliishaday waxaa kaloo ka mida ninbaa marka isaga isagoo iyadoo jamaacadii laga baxay salaad subax ayuu soo galay ninkiibuu markuu salaadii galay buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yacni waxa weeye alla maa nin ku sadaqadaysta guud oo bimacnaa uu la tukado yacni waxa weeye ninkaasna nebigu sala allahu alayh wasalam ma odhan salaadii ka asixi mayso salaadii ka asixi mayso ma odhan waa sidaas si la eg xadiiska kale inoo soo socdee markaa yaziid ibnul aswad laftiisa waxaa ku sugan labada ninee marka waxa weeye salaadda iyagoo la tukanayo salaaddii subax iska fadhiyey ee markii laga baxay nebigu u yeedhay ee uu ku yidhi maxaa idiin diiday inaad nala tukataan waxay yidhaahdeen guryahayagii baanu ku soo tukannay ixtimaalaad baa geli kara guryihii ma jamac bay igu soo tukadeen mise afraad bay igu soo tukadeen ixtimaalaadkaa nebigu ma istifsaalin oo ma odhan aad tukateene ma jamac baa ku soo tukateen mise waxaa ku soo tukateen keli keli sidaas iyadaa nebigu kuma odhan sala allahu calayh wasalam qaacidaduna waxay tahay tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaali baa qaacida ahaan la yidhahdo waa qaacido imaamu shaafici uu dejiyey in mas'alo yacni ficila oo laga qisooday oo la sheegay oo wejiyo kala duwan aqbali kartaa inuu nebigu kala weydiin waayo odhan waayo ma siday u dhacday mise siday u dhacday waxaa lagu xambaarayaa siday u dhacdaaba inayna farqi kala lahay inay wejiyada dhammaantood inay caam ku tahay tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaali sidaas aawadeed mar haddaanu nebigu istifsaal ku samayno inaan odhan ma jamac baa ku soo tukateen mise afraad baa ku soo tukateen farqi inaynay kala lahayn oo tay ku soo tukadaanba salaadoodii inay ugu asaxday ayay daliil u tahay sidaas aawadeed qowlka markaa yacni daahiriyada markaa qaarkood ama markaa ibnu xasmi iyo markaa yacni ibnu taymiye iyo ay ku tageen qowl daciifa weeye sawaabkuna waxa uu yahay qowlka markaysagaa imaam axmed iyo yacni markaa aimo kaleba ay ku tageen oo inay salaada jamaacadu ay faral tahay fardu cayn ah oo ragga markaa baaligiinta ee qaangaarkaa ku ah ha yeeshee sharti aynay u ahayn sixada salaada qowlkaasaa marka ugu raajaxsan adilada haddii la eego xadiidkii horena fardu kifaayaha waa ka hor imanaya xadiidkii markaa laqad hamamtu an aamura xadiidkaasi waa ka hor imanaya waayo hadday fardu kifaaye un tahay dee fardu kifaaye wuxuu ku xasilayaa intan markaa tukanaysa ee nebiga la tukanaysa oo nebiga iyo jamaaco kale hadday tukadeen fardu kifaayi waa dhacay idan maxaa loo ciqaabayaa dadkan kale ee loogu haminayaa in la ciqaabo taasi waxay kutusinaysaa adallu daliil u tahay daliilka ugu caddaanshaha badan waxay u tahay inaynay fardu kifaaye ahayn ee fardu cayn ay tahay oo dadkan jamaacada ka baaqday inay waajibay ka tageen inay tilmaamayso ayaa markaa halkaas yacni ka muuqanaysa waxaa marka ay aqbali kartaaba inu yidhi in la yidhaahdo falaa salaata lahu waxaa looga jeedaa kamaalkii in la nafinayo iyo in la yidhaahdo waxaa la nafinayaa sixadii sixa in looga jeedo la nafinayana waa laga raajaxsan yahay oo markaa waa marjuux qowlkaasi kamaalkuna wuxuu aqbali karaa inuu yahay kamaal waajiba iyo inuu yahay kamaal mustaxaba labada mid walba waa aqbali karaa ha yeeshee sawaabku waxay tahay kamaalka waajibkaa in la nafinayo oo shayga asal ahaan nafyiga la nafinayaa inuu xaqiiqadiisa la nafinaya ayay noqonaysaa haddii xaqiiqadii in lagu xambaara ay suuroobi kari weydo waxay noqonaysaa macaanida majaasiga ah ka ugu dhowaanshaha badan xaqiiqada ayaa lagu xambaarayaa ka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa lagu xambaarayaa wannafyu lilwujuudi uma asixa uma alkamaali farcayanna rutba shayga mar wujuudkiisa iyo jiritaankiisaa la nafiyaa marna sixadiisa iyo ansixitaankiisa uu ansaxayaa la nafiyaa marna waxa weeye kamaalkiisaa la nafiyaa marka majaaziyaduna siday u kala dhowaansho badan yihiinba in lagu kala fasiro yacni ay ugu kala xaqnimo badan yihiin goortay xaqiiqadu suuroobi weydo waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal qaacidadaa culammada marka usuuliyiintu ay sheegeen wa innagii marar dhowra soo baraarujinnay sidaas aawadeed falaa salaata lahu waxaa laga tilmaamayaa salaad yacni markaa kaamila oo kamaalkii waajibka ahaa yacni markaa uu ka dhiman yahay ayaa markaa laga tilmaamaya sidaas yadaa ayaa laga tilmaamaya salaaddii markaa waajibkii lagu waajibiyey sidii loogu waajibiyey lama imane bacdulwaajibki ka mid a ayay ka tageen baa markaa laga tilmaamaya shaekhulislaam ibnu taymiyana waxa uu yidhi marka la yidhaahdo ashyaada markaa sharcigu uu nafiyey alfaadda markaa ku soo aroortay ee laa salaata markaa yacni iyo waxyaalaha la midka ah iyo laa iimaana iyo kamaalka mustaxabkaa in loo nafinayo marnaba nusuusta kuma soo aroorin laakiin waxaa loo isticmaalaa in waxa weeye kamaalka waajibkaa la nafinayo kamaalka kiisa waajibka ah laakiin kamaal mustaxabaa la nafinayaa oo la odhanayaa shaygaasi ma jiro waxaana laga tilmaamayaa sidii afdalkaa buu seegay tan noocaasi markaysagaa mid saxa markaa ma aha oo laa iimaana liman laa amaanata lahu iyo yacni waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa iimaankii lagu waajibiyey lamay wada imane bacdi waajibkii ka mida bay ka tageen baa markaa looga jeedaa bacdi waajibkii ka mida ayay ka tageen ayaa laga tilmaamayaa sidaasna majmuuculfataawaha ayuu markaa ku caddeeyaa oo haddii waxa weeye kamaalka mustaxabkaa loo nafyinaya waxay noqon kartaa in abubakar iyo markaa iimaanka laga nafiyin karo waayo dee waxa weeye kamaalkii iimaankoodu dee muu gaadhsiisnayn halkii kamaalka iimaanka ambiyadu gaadhsiisnaayeen marka waxa weeye afdalkii hadduu qofku seego oo derajo markaa ka fadli badan oo aanu gaadhayn ay jirto haddii la yidhahdo waa loo nafiyin karaa iimaankiisii macnaha noocaasi wuxuu noqonayaa macno baatila ayuu noqonayaa oo waxa weeye in markaa in fara badan oo markaa ka mida mu'miniinta yacni muttaqiinta yacni ka mida bal ee markaysaga ambiyada in ka mida qaar ka mida in laga nafyin karo ayaa ka dhalan karta oo nebi kastoo markaa la helay markaa nebi ka fadli badan maadaama derajadiisii aanu gaadhin in iimaankii laga nafyin karo ayaa ka laazimaysa laasimka noocaasina waa baatil wixii markaysaga uu ka laasimayna isaguna waa la mid oo maa lazima minhu baailun fahuwa baail wixii baatil ka laazimaa isaguna waxa uu noqonayaa baatil ayuu markaa noqonayaa markaa sidaas aawadeed waxa weeye waa in la yidhahdo kamaalkii waajibka ahaa ayaa la nafiyey in sidaas iyada ah la yidhaahdo yacni ashyaada markaa sidan oo kale ku soo aroortay laa iimaana liman laa amaanata lahu iyo yani falaa salaata lahu ila min cudrin iyo ashyaada la midkaa ilaa min cudrin maadaama la yidhi waxay ku tusinaysaa acdaar qofku uu jamaacada uga baaqan karaa inay jiraan acdaartaasna culammada qaarkood yacni waxay sheegeen acdaar markaa dhowra ama ilaa tobanbaabay gaadhsiiyeen culammada qaarkood oo ibnu xibbaan oo kale markaysagaa saxiixiisa waxa uu odhanayaa acdaarta markaysagaa qofku uu jamaacada uga baaqan karo waxaan ku sameeyey tatabbuco waa raahraacay buu odhanayaa waxaanan ku ogaaday inay yihiin toban markaa cudurdaar markaa inay yihiin tobanka cudurdaar cudurdaarka koowaad waa inuu xanuunu qofku u awoodi kari waayo inuu markaa jamaacaadkii ku yimaado uu awoodi kari waayo waa inuu xanuunkaasi hayo waxaanu u deliishaday axaadiista ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam markii uu xanuunsaday ee waxa weeye wakhtigii sakaraadka inaanu markaa jamaacada markaa usoo kici kari jirin sidaas aawadee aanu markaa iman jirin abu bakarna uu yidhi markaysa waxaan markaa muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abaabakar amra dadka ha tujiye shayga labaad waa in waxa weeye wakhtiga salaada maqrib oo kale in cuntadii markaa isagaa yacni la keeno ama qofku ha soomanaado ama yaanu soomanayn yacni xaalka noocaasana yacni waxaa ku soo aroortay axaadiis markaa tilmaamaysa idaa quriba alcashaa'u wa xadarat asalaatu fabda'uu bihi qabla salaati almaqrib walaa tacjaluu can cashaa'ikum xadiidkaas ayaa ku soo arooray axaadiis kaleoo la macnaayna saxiixaynka ayay ku taallaa saxiixaynka ayay ku taallaa laa salaata bixadrati aطacaam walaa huwa yudaafichu alahbathaan oo saxiixaynka ku soo arooray ayaa isaguna jira cudurdaarka saddexaad ee in waxa weeye ilowshiyaha yacni la ilaawo man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak ilowshiyaha ka mida cudurdaarka markaa yacni afraad waxaa ka mida waxa weeye yacni markaa naaxitaanka qofku aadka u naaxo oo aanu markaysaga yacni isqaadi karayn oo aanu awoodi karaynin inuu markaa ka soo qayb galo jamaacadiiyo socodkiiyo waxyaalaha noocaasi ay dhibaato ku yihiin yacni naaxitaanka noocaasee la sheegayaana waxaa la odhan karaa waa nooc maradka ka mid a waayo naaxitaanku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood markaa weeye nooc markaysagaa iska caadiya oo qofku hawshiisa uu maamulan karo iyo noocaanu qofku markaysa waxaan markaa aanu isbaqaadi karaynin ou aad iyo aad u dhibaataysan yahay marka kaasi waa mid maradiya waxaaba la odhan karaa markaysaga wuxuu ku jiraa isagoo amraada ayuu markaa ku jiraa laakiin taas waxa weeye markaa beledkeenna waxaad mooddaa in nooca maradiga ah inaan lagaba aqoon baad markaysagaa mooddaa inaan lagaba aqoonin ayaad markaysagaa mooddaa oo waxa weeye dadku waxay isaga badan yihiin nuxafa qaar markaysagaa dhuudhuuban bay isaga badan yihiin yacni naaxitaan iska caadiya weeye yacni haddii markaa qaarkood ay yaro cayilaan marka waxaa weeye calaa kulli xaal noocaas markaysagaa maradiga ahi waddankeenna markaa sidaas ugama jiro kollay ma arag markaysagaa ciduu markaa ku sugan yahay laakiin waddannada qaarkood dada aad u dhibaataysan oo waxa weeye markaysaga waxaan markaa shiddo badani ay ku sugan tahay baa jira marka waa nooc maradka ka mid a waxaanu u deliishaday xadiis tilmaamayey markaa in nebiga sala allahu alayh wasalam nin aada u culusi oo aada u buuran oo markaysagaa socodka iyo waxaasi dhibaato ku yihiin inuu nebiga u yimi oo sala allahu alayh wasalam u cudur daartay xadiisa caynkaasuu saxiixa markaa yacni ibnu xibbaan ku soo wariyey oo uu markaa u deliishaday oo loo ruqseeyey shayga markaa yacni cudurdaarka markaa shanaad waa inuu markaa qofku ay yacni markaa kaadi ama saxaro inay aada u hayso ay cudhayso taasina waxay tahay asbaabta keensanaysa cudurdaarka ayay ka mid tahay oo yacni markaa wuxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa wajada axadun alghaa'ita falyabda'a bihi qabla asalaa xadiidkii hore aynu soo sheegnayna waxa weeye saxiixaynkuna daliil buu u yahay laa salaata bixadrati aطacaam walaa huwa yudaaficuhu alahbathaan marka waxa weeye ka la sheegayaa waa in markaa qofkii ay aad u hayso ayaa laga tilmaamayaa oo uu xaajada ama dantaas aad u dareemayo ayaa looga jeedaa cudurdaarka markaysagaa lixaad inuu qofku markaysagaa yacni naftiisa iyo maalkiisa yacni inuu markaa u baqayo qabashada markaysaga uu masaajidka qabanayo inuu wuxuu u baqayaa naftiisa ama markaysagaa maalkiisa baqashada markaysaga yacni baqashaduna waa laba qaybood oo waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa khawf haalibu danni ah oo u badinayo malaha markaa sida haalibka ah in dhibaata markaa soo gaadhayso ta uu caynkaa u badinayo ee uu isleeyahay allele waxay u badan tahay inay dhibaata ku soo gaadhayso maalkaaga ama markaysaga yacni naftaada ta noocaasa weeye laakiin mutlaqulkhawf oo ah markaysagaa xoogaa cabsiya inuu yaro dareemayo oo aan laakiin markaa ixtimaalkeedu raajix ahayn oo aynay miisaan badnayn yacni ta noocaas iyadu wax cudurdaara ma noqonayso wax cudurdaara ma noqonayso waxaanu u deliishaday xadiidkii citbaan ayuu u deliishaday oo waxa uu citbaan ku yidhi citbaan ibnu maalik rasuulka ilaahay waxaan ahay nin indhala waxaana markaysagaa daadad iyo waxba markaysaga iga sokeeya oo waxa weeye yacni xagga masaajidka iga xiga marka inuu naftiisii u baqayo ayuu markaa tilmaamay cudurdaarka markaysaga waxaan markaa toddobaad yacni markaa qabowga yacni markaa aadka u daran isaguna marka waxa weeye waxay noqon kartaa beledka aadka iyo aadka u daran wuxuu noqon karaa cudurdaar yacni qofkii markaysaga xan markaa uuga yacni markaa baaqan karo yacni markaa jamaacadii laakiin tan noocaasi waxaad mooddaa iyaduna beledkeenna inaynay sidaas aynay uga jirin ayaad mooddaa oo beledada qaarkood baa beled aad u darani yacni markaa uu ka dhaca waxaa markaa yacni taasna uu deliishaday xadiid marka waxa weeye cabdillaahi bnu cumar uu yidhi marka waxa weeye inta habeen qabow aad iyo aad u daran baa soo dhacay markaasaa ciddii wehelisay marka cabdillaahi bnu cumar ayaa markaysaga waxay ku adintay salluu fii rixaal yacni salluu markaysaga waxan markaa fi rixaal sidaas iyada abay markaa ku addimeen markaasuu wuxuu yidhi yacni cabdillaahi bnu cumar waxaan arkay rasuulki ilaahi sala allahu alayhi wasalam oo haddii sidaas oo kale ay dhacdo oo bimacnaa qabowga aadka u darani uu soo dhaco dadka amri jiray inay markaa yacni ku tukadaan guryahooda inay ku tukadaan guryahooda inay ku tukadaan isagoo amra ayaan ayaan arkay buu ihi nebiga sala allahu alayh wasalam xadiidkaana marka abu daawuud iyo bayhaqi iyo ibnu xibbaan baa soo wariyay ibnu xibbaanna waa saxiixiyey shucayb arnaa-uudna laftiisu yacni waa saxiixiyey waxaa kaloo markaysaga cudurdaarka sideedaad waxau yidhi waa roobka markaysa waxan markaa weeye roobka yacni ka wax dhiba iyo ka aan wax dhibin labaduba markaa inay cudurdaar yihiin axaadiis saxiixa ku soo aroortay oo roobku markuu yimaado salluu fi rixaal baa la odhan jiray cudurdaarka sagaalaad inuu qofku inay markaa cillo inuu markaa yacni helo ama cillo inuu og yahay yacni sabab keensanaysa markaa naftiisa inuu markaa turunturro iyo wax la mida markaa uga baqanayo laakiin taasi waxay u noqon kartaa mid hore uu inoo soo sheegay ayay markaa u noqon kartaa taana wuxuu soo arooriyey xadiis markaa waxa weeye tilmaamaya in nebiga sala allahu alayh wasalam yacni markaa sadcaal ay ku sugnaayeen dabeedna habeen aad u madow ama habeen markaisaga waxaan markaa roob ah ayuu markaa wuxuu amray in markaa dadku ay ku tukadaan guryahooda markaa ay ku tukadaan oo markaa mu'adinku uu yidhahdo salluu fi rixaal laakiin calaa kulli xaal maadaama shaki ku jiro oo la yidhi fa kaanat leylatun dalmaa aw matiira yacni daliil uguma sugna yacni in marka habeenka aadka u madow inay cudurdaar noqonayso wax daliil uguma jiro marka waxa weeye matarka oo daliil kale uu ku soo arooray ayuunbaa markaysa waxaan markaa kanna yacni lagu xambaarayaa maadaama ixtimaal uu ku sugan yahay marka naftiisa inuu u baqanayo markaa haalibu danni ay tahay in wax soo gaadhayaan haddii sidaasi ay jirtana sababtii hore uu soo sheegay bay u noqonaysaa sababta markaysa waxaan markaa tobnaad ee uu sheegay ibnu xibbaan qofku markaysagaa toonta iyo basasha iyo inuu cuno waxay markaa iyaduna tahay sabab keensanaysa in jamaacada aanu xaadirin wakhtigaa afkiisa markaa urtaasi ay ku sugan tahay yacni taana waxaa ku soo aroortay axaadiis saxiixa oo macruufa oo saxiixa ku timi ayaa ku soo aroortay laakiin qofku si aanu jamaacada u xaadirin inuu niyada noocaasa markaa kula yimaado uu is yidhaahdo toonta iyo basasha cun si markaa jamaacadii cudurdaar aad uga hesho tan noocaasi waa xeelad weeye xeelad kasta oo markaysa waxa waajib la doonayo in lagu ridana waajibkaasi qofka ka dhici maayo yacni laakiin waxa weeye haddii aanu biduuni qasdin qofku markaa qasadka aanu u samaynin iyo niyada aanu u samaynin ayaa laynoo tilmaamayaa oo uu is yidhaahdo yacni raayaxada waa tegsiinaysaa oo wax markaa tegsiyaad isticmaalaysaa amaba waa kaa baaba'aysaa intaan jamaacadu soo gelin oo dabeedna ay sugnaato inaynay ka baaba'aynin xaalkaa cudurdaar bay u noqonaysaa laakiin inuu iska cuno yacni toonta iyo basasha aanu asbaabu urteeda ku tagsiinayana aanu la imanin uuna markaa uga jeedo cudurdaar aad ka heshid jamaacada tan noocaasi waa xeelad weeye la doonayo waajib in lagu rido sidaas aawadeed wax waajiba markaas ka ridi mayso oo waxa weeye qaacida ahaan bay culammadu yidhaahdaan xeelad kasta oo xaaraan lagu bannaysanayo ama waajib la doonayo in lagu rido yacni waxay noqonaysaa inaan markaa waajibkaasina aanu ka dhacayn oo xeeladaasi u bannaynaynin xaaraantaasna aynay u bannaanaanaynin waajibkaasina aanu ka dhacaynin oo xeeladaasi aynay ka ridaynin sidaas iyadaabay markaysagaa culammadu yacni marka ay yidhaahdaan calaa kulli xaal asbaabta caynkaas oo kale ayaa markaa culammada qaarkood markaysaga waxaan marka ay sheegeen oo ibnu xibbaan oo kale markaysaga uu tilmaamay tobankaas sababood marka acdaari inay jirto waxay tahay mid marka yacni laysla ogol yahay weeyaan laakiin acdaarta qaarkood baa waxay noqon karaa mawdicu nadar oo in markaa la isku khilaafo ayaa markaa suurowda jamaacadana markaysaga yacni waajibnimadeeda inay waajib tahay oo farducayn tahay adillo badan baa ku soo aroortay oo aayaad leh oo axaadiis leh aayaadka waxaa ka mid ah yacni aayaadkii ku soo arooray salaatulkhawfka oo waxa weeye salaaddii salaatulkhawfka yacni iyadoo jihaadkii lagu sugan yahay ayaa haddana waxaa la yidhi jamaacadii la kaalaya ayaa la yidhi markaasaa haddana waxa weeye salaaddii waajibaadkeedii wax ka mid ah ayaa markaysa waxaa markaa loo rukseeyey in laga tago laakiin jamaacadii waxaa la yidhi yacni marka waxa weeye cadowga lo yacni lagu walaaqmo mooyaane la dhex gala mooyaane haddii la kala soocan yahay oo jamaaca inuun ay suurtoobi karto in lala yimaado yacni ha ka teginee la kaalaya ayaa lagu yidhi sidaas aawadeed waxay daliil u tahay in waxa weeye jamaacadu ay waajib tahay bay daliil u tahay jamaacadu inay waajib tahay ayay daliil u tahay waayo alwaajibu laa yutraku ilaa liwaajibin waajibka waajib mooyaane wax kale loogama tago waajib mooyaane wax kale loogama tago waajibaadkii salaada dartee qaar ka midana waxaa looga tegey jamaacadaas si loo xasiliyo ayaa looga tegey yacni markaa waajibaadkii salaadda wax ka mida sidaas yada ah ayaa looga tegey alwaajibu laa yutraku ilaa liwaajibin ayaa markaa la yidhaahdaa waxaa kale oo ku sugan oo laga deliishanayaa salaatulkhawfka in waxa weeye jamaacadu waajibnimadeedu inaynay khusayn oo keliya ruuxa muqiimka ah ee laakiin jamaacadu inay waajib tahay fi safari waalxadar yacni wakhtiga markaa sadcaalka lagu sugan yahay iyo wakhtiga la neg yahay ee la degan yahay labadaba jamaacadu waa waajib oo haddii isagoo sadcaal ah ay jamaaco yihiin oo koox yihiin waxa waajiba inay isku jamacsadaan waar musaafiriin baynu nahay oo innaga jamacinama saara yacni markaysagaa ta noocaasi waxba kama jiraan ta noocaasi waxba kama jiraan iyagoo jihaad ku jira oo sadcaal ku jira ayaa haddana waxaa la amray jamaacadii وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم marka waxa weeye safarna waa ku sugan yihiin haddana waxa weeye markaa jihaadna waa ku jiraan oo dagaalna waa ku jiraan haddana looma ruksano lama odhan idinku macduuriin baa tihiin mid waliba gaarkiisa markaa ha u tukado yacni markaa lama odhan oo waxa weeye qaar ha tukadaan kuwa kalena cadowga ha la dagaalamaan kuwaasi markay waxa weeye salaaddii soo dhammaystaanee cadowgii ayaguna la dagaalamaan kuwa kalena yacni marba markaysa waxaad markaa midhar ha tagaan oo waxa weeye sidaas yadaha kusoo tukadaan lama odhan ee laakiin jamaacadii waxaa laga dhigay in waxa weeye ay markaa la yimaadaan hadda intay awoodi karaan intay awoodi karaan inay la yimaadaan xaalkay mutacadir noqotay ay suuroobi weydo xaalka noocaasa waxay ka mid noqonaysaa marka acdaartii ayay ka mid noqonaysaa oo waxa weeye yacni markaa dagaalka waktuliltixaam acdaarta jamaacada markaysa waxaa markaa ridda ee cudurdaarka ka noqota ayay markaysagaa ka mid tahay sidaas aawadeed mas'alo ayaan baraarujinayaa mas'aladaasi waxa weeye dadka markaa yacni sadcaalka ah haddii magaalo ay yimaadaan oo ay markaa yacni dantooda doonayaan inay ka qabsadaan oo ay adaankii maqlaan adaanka waa inay ajiibaan oo jamaacadii way saaran tahay walow sadcaalba ha ahaadee waa mid markaa saaran weeye cumuumka axaadiistana waa gudagelayaa man samica annidaa'a falam ya'ti falaa salaata lahu ilaa min cudrin yacni waxa weeye jumcada yada waa laga riday oo waxa weeye xadiis gaara ku soo arooray laakiin jamaaca inaynay saarayn yada markaa xadiis ku soo arooray musaafirka jamaaca ma saara xadiis ku soo arooray lama hayo marka mas'aladaasi iyadu waxa weeye waa mas'ala loo baahan yahay jamaacadda in lagula lagu dadaalo oo ama markaysa waxaan markaa lala tukado yacni waxa weeye dadka muqiimiinta haddaad nidaagooda maqasho ama haddaad koox tihiin aad tuk wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk